إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله ان كثيرا من الناس في غفله ساهون وعن امر الله ونهيه وذكره غافلون وبما لديهم عما بين ايديهم مشغولون ولذكر الاخره ناسون الهاهم الامل وغرتهم الحياه الدنيا بزينتها فصار حالهم كحال من قال الله فيهم ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ولهذا قل صلاحهم وندرت استقامتهم وكثر فسادهم وظهر انحرافهم وقد اخبر نبينا عليه افضل الصلاه والتسليم بوقوع هذه الحاله الرزيه في اخر هذه الامه المحمديه حيث قال صلى الله عليه وسلم صلاح هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد والطبراني في المعجم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيها المسلمون عباد الله waxaa xaalkeenna maanta ka muuqda guud ahaan haddaynu eegna dadka muslimiinta ah khaflad iyo mooganaan aynu kaga sugan nahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina faray iyo wuxuu inoo diiday fogaansho in fara badan oo muslimiinta ka midii ay ka fog yihiin allah subxaana wa tacaala amarkiisa inay u hoggaansamaan wuxuu u diidayna inay ka dheeraadaan waxaa yaraatay xusuustii la xusuusnaa geerida iyo aakhiro waxaa yaraatay intii loo sahay qaadanayay noqoshada xagga ilaahay subxaana wa tacaala loo noqonaayo iyo istaagga addoomaha oo dhami rabbigooda ay hor istaagi doonaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiin doono wax allaaliyo waxay sameeyeen kii qarsoonaa iyo kii muuqday kii yaraa iyo kii weynaa in badan oo nafaheenna ka midii walaalayaal waxa ay kaga mashquuleen wixii ka horreeyey oo ah geerida iyo qabriga iyo qiyaamaha iyo xisaabta iyo su-aasha iyo jannada iyo naarta iyo ahwaasha iyo dhibaatooyinka faraha badana ilaahay kitaabkiisa uu kaga warramay bani aadamka ka horeeya waxaa agtooda yaalla oo adduunyaa oo carruura oo dumara oo quruxda iyo dhaldhalaalkan adduunyada ah waxaa in fara badan ina degtay walaalayaal ziinada iyo quruxda iyo dhaldhalaalka adduunyadu ay leedahay waxay naga mashquuliyey aakhiro iyo usahay qaadashadeeda tuulu lamal in yididiilada adduunyada aynu ka qabno iyo rajada aynu ka leenahay in badan inaynu sii joognaa aada iyo aada mid u dheer ay tahay waxa aynu shabbahnay kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay noloshoodu inaanay dhaafsiisnayn inay cunaanay cabbaan oo adduunyada dusheeda ay ku raaxaystaan oo ay iska ilaabaan waxa ka horeeya darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun walihaada ayaa sida inoo muuqata waxaa yaraaday salaaxii iyo toosnaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa ay waajib ahayd in lagu toosnaado waxaa dadka dhexdooda ku fara batay arrimaha aynu sheegnay sababtooda fasaadka iyo leexsanaanta in badan oo ka mida ay ka leexsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadaasi uu u jeexay walihaada baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ummaddan hagaaggeedu inuu ku xidhan yahay laba arrimood oo arrinta koowaad ay tahay alyaqiin oo iimaan dhaba dadku inay yeeshaan oo ay yaqiinsadaan adduunyadan inay ka tegayaan in qabri la gelin doono in qabriga lagu imtixaami doono su-aala lagu weydiin doono inuu qiyaama dhici doono inay yaqiinsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la horgeyn doono oo acmaashooda lagu abaalmarin doono oo mid waliba wuxuu sameeyey uu arki doono la kulmi doono abaalmarinteedana uu heli doono yaqiinta noocaasiya ayaa quluubta ummadda qaybteedii hore ku weynaa walihaada baa waxa ay ku sifoobeen salaax toosnaan iyo hagaag hadalkoodu uu hagaagiyo camalkoodu iyo caqiidadoodu iyo axwaashoodu iyo noloshooduba ay noqoto mid waafaqsan allah subxaanahu wa tacaala muraadkiisa iyo sida addoomihiisa uu ka doonay waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay ummaddiisa qaybteeda dambe laba sababood awgood inay u halaagsami doonaan halaaguna waa macno ballaadhan yahay ilaahay waddadiisa xaq oo aad ka leexataa waa halaag siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku farood u noolaan weydaa waa halaag ilaahay amarkiisa oo aad dayacdaa waa halaag aad halaagsantay ilaahay wixii uu kuu diido aad ku dhiirataa waa halaag ciqaab adduunyada dusheeda kugu helaa waa halaag aakhiro ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa inaad la kulantaana waa halaag halaagaasi maxaa sabab u ah amraan laba arrimood alawal waa albukhl waa qofka oo bakhayla bakhayltinimadu waa sifo aad iyo aada u xun waxa ay kaliftaa qofku xuquuqdii waajibka ku ahayd inuu dhiibi waayo uu bixin waayo waxa ay kaliftaa waxaanu lahayn inuu raadiyo oo bukhliga tamac ayaa ka dhasha qofka xuquuqdii ku waajibtay bixin waaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku ciqaabaa waxaanu lahayn inuu raadiyo o u baadi doono faman bakhila caaqabahu allahu subxaanahu wa tacaala biamac waxay dadka in fara badan oo ka midii ay ku bakhayleen xuquuqdii ilaahay uu ku lahaa oo alwaajibaat alsharciya walfaraa'id alakiida almadkuura fi lqur'aani wasunna in fara badani wakhtigoodiibay ilaahay kaga bakhayleen oo naftooda ay u quudheen in fara badani waxa ay ku bakhayleen cilmigoodoo dadka ay gaadhsiin laayihiin in fara badani waxay ku bakhayleen jaahoodii iyo wejigoodii ummaddaa wax ugu qaban kari lahaayeen in fara badani waxay ku bakhayleen dadka inay wanaagga faraan oo xumaanta ay ka reebaan in fara badani waxa ay ku bakhayleen xuquuqdii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajibiyey xaqii awlaadda xaqii waalidka iyo xaqii awlaadda iyo xuquuqda ay isku leeyihiin lamaanayaashu iyo alaswaaj iyo xaqa ka weyni ka yar uu ku leeyahay iyo xaqa ka yari ka weyn uu ku leeyahay walihaada asabab ya cibaad allah bisababi albukhl duyicat kathiir min xuquuqi alkhaaliqi waalmakhluuqiin bukhligaas sababtiisa ayaa waxaa la dayacay in fara badan oo ka mida xuquuqda allaha khaaliqa iyo xuquuqda in fara badan oo makhluuqaadka ka mida ay leeyihiin arrinta labaad ee halaagga sababta waahe waa tuululamal waa qofka oo adduunyada ku dadaala tuululamal waxa ay ahlulcilmigu ku macneeyeen inuu yahay alxirsu cala addunya waalinkibaabu calayha wa maxabbatuha wa taqdiimuha cala alaakhira wa nisyaanu alaakhira inuu addoonku noqdo mid dadaalkiisa oo dhan adduunyada ku bixinaaya oo iyada ku qamaamaaya sida xoolaha ha raadani biyaha iyo darka ay ugu qamaamaan oo adduunyada jacaylkeedii qalbigiisa uu buuxiyey oo inta jeebkiisa iyo khasnadihiisa ay dhaaftay qalbigiisa ay gashay waxaa ka mida tuululamal inuu qofku adduunyada aakhiro ka horraysiiyo oo arrin aakhiro anfacaysa iyo mid miduu isleeyahay adduunyaday nafci kuu leedahay hadday u gudboonaadaan uu horraysiiyo taa uu isleeyahay adduunyaday wax kuu taraysaa inuu aakhiro iska ilaabo oo uu dayaco u sahay qaadashadii ay waajib ahay inuu aakhiro uu u sahay qaato walihaada baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya uu inaga waaniyey waanadaasi oo uu ku wajahay cabdullaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu wa ardaa laakiin waa waana ummadiisa oo dhan ku socota faqad rawa albukhaariyu fii saxiixih min xadiidi cabdillaahi ibni cumara radia allahu canhu wa ardaa qaala akhada annabiyu calayhi asalaatu wasalaam bimankibi faqaala kun fi ddunya kaannaka gariib aw caabiru sabiil rasuulku wuxuu yidhi buu leeyahay saxaabigaasi inta garabka uu i qabtay akhdulmankib qabashada garabka uu qabtay rasuulku ujeeddada uu ka leeyahay waxay tahay inuu baraarujiyo oo uu qalbigiisa soo jeediyo oo uu dareensiiyo hadalka soo socdaa qiimaha uu leeyahay adduunyada waxaad ku ahaataa sidii mid ghariiba waageeniya meeshiisi iyo waddankiisii mid aan ahayn jooga waa ka tuba tabaabushaysaa safarka ayuu u diyaar garoobaa waa sahay qaataa halkaa iskuma ilaabo xaqiiqana sidaasi ayay tahay adduunyadu ma aha waddankeennii waddankeennu wuxuu ahaa aljanna qofka caaqilka ahi waa ka waddankiisii rasmigaha sida uu ugu noqon lahaa u tabaabushaysanaya ee u sahay qaadanaya bal intaa kaba sii badi oo waxa aad noqotaa ka caabiri sabiil mid waddankiisiina ka tegay mid kalena aan gaadhin oo waddahaya ah kaasi waxaynu ogsoonnay meel hadduu yaro fadhiisto si uu ugu nasto iskuma ilaabo markiiba waa ka dhaqaaqa ikhwaanii fillaah ummaddan qaybteedii hore salafu haadihi alumma iyo dadkii wanaagsanaa ee khayrka badnaa markii ay maqleen nusuusta iyo adillada ah dhab ahaan waxa ay xaqiiqsadeen ay yaqiinsadeen adduunyadu sida ay u xaqiran tahay waxa ay garteen qiimaha aakhira ay leedahay hammigoodu wuxuu ahaa hamul aakhira waxa u badan ay ka fikiraan ee ay ka warwaraan ee ay u shaqaynayaan ee ay u soo jeedaan ee mar walba qalbigooda garaacaya kusoo noqnoqonaya wuxuu ahaa amrul aakhira ayuu ahaa walihaada baa xaalkoodu uu hagaagay sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aynu akhrino uu ku sheegay oo ay noqdeen dad maanta marka siiradooda iyo xaaladoodii laynooga warramo ay nala noqonayso shibhu khiyaal wax khiyaal oo kala ah oo aan xaqiiqo waxa weeyaan aan ahayn waxay farabadiyeen xusuusnaanta geerida iyo xusuusnaanta qabriga markaasay u sahay qaateen waxa ay farabadiyeen xusuusnaanta inay ilaahay hor istaagayaan waxay farabadiyeen xusuusnaanta jannada iyo naarta iyo mid walba camalkiisii in lagu abaalmarin doono taasi waxay sabab u noqotay xaalkoodu inuu hagaago ibraahim ibnu ciisa alyashkuri ayaa waxaa lagu yidhi kayfa asbaxta sideebuu waagu kuugu baryey qaala asbaxtu fii ajalin manquus su-aasha maanta marka layna weydiiyo hawle adduunye ayuun baynu ka warannaa wallaahi nabad baanu ku barinay meheradii waa maashaallaysan tahay carruurtii waa caafimaad qabaan dhammaantayo waanu wanaagsannahay xaalkeenna xaal adduunye ayuun baynu ka dhignay markii su-aashaasi la weydiiyey aakhira ayuu xusuustiye waxa ka horreeya qaala asbaxtu fii ajalin manquus waxaan waa beriistay buu idhi iyadoo ajashaydii ay nuqsaantay oo waagaa barye waa wakhti ajashaydii ka go'ay wa camalin maxfuud iyadoo camalkii aan sameeyey lay xifdiyey oo meel laygu kaydinayo oo laygu abaalmarin doono waalmowtu fii riqaabina iyadoo geeridii sida seeftoo kale qoorta ay iga saaran tahay ayaan waa beriistay buu yidhi waalqiyaamatu min waraa'ina iyadoo qiyaamihiina uu iga dambeeyo walaa nadrii maada yufcalu bina weliba aanaan garanahayn geerida dabadeed iyo qiyaamaha dabadi waxa nalagu samayn doono iyo meesha nala geyn doono iyo waxaanu la kulmi doono innaga walaalayaal shaydaanka su'aalihiisa ayaa inta badan aynu ka jawaabnaa xaatim ayaa wuxuu yidhi sheekh la odhan jiray oo zaahid ahaa maa min sabaaxin ilaa washaytaanu yaquulu lii maada maada taakul wa maada talbas wa ayna taskun waa kastoo barya shaydaanku saddexdaa su'aalood buu i weydiiyaa maxaad cuni maxaad cabbi maxaad gashan xaggaad geli doontaa guri aad ka dhigan doontaa ama maxaad cuntaa maxaad gashataa halkaad gashaayo guri ku ah waa su-aalaha innagu aynu ka jawaabno waa as'ila taati min qibali shaytaan waxaan ugu jawaabaa buu yidhi lanna hamigooda ayaa wuxuu aha hamu laakhira waxaan ugu jawaabaa aakulu lmowt waxaan cunayaa waa geerida rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi low kaana libni aadam waadiyaani min dahab labtagaa haalitha hadduu bani aadamku lahaan lahaa oo la siin lahaa laba tog oo rogmanaaya oo dahaba mid saddexaad ayuu raadin lahaa laa yamla'u faahu ila almowt geerida ayuunbaa dhargin karta markaanu dhab ahaan waxaan cunayaa waa geeri buu yidhi wa albasu lkafan waxa dhab ahaan aan xidhanayo ee adduunyadan aan kala tegayaana waa kafanta wa askunu lqabra guriga rasmiga ee aan degaayo intaanu qiyaamuhu dhicin waa qabriga markaasuu waana inoo soo jeediyey inagana wuxuu idhi iltazim khidmata mawlaak adduunyada waxba hamigaaga yaanay ku weynaanin hamigaaga ha ka mid noqoto laakiin akbara hamika yaanay noqonin aakhiro yay ku ilowsiin iyo usahay qaadashadeeda ilaahay subxaana wa tacaala u khidmee bimacnaa u cibaadayso taatiika dunyaa raakima adduunyada waxay ku iman doontaa iyadoo sankaasi u daloolo iyadoo sandullaysan ayay adduunya ku iman doontaa waljannatu caashiqa jannaduna iyadoo ku caashaqsan macnaa ku jecel oo ku raadinaysa ayay ku iman doontaa haddaad sidaa yeesho hamaka aad ka dhigto hama alaakhira wuxuu ihi xasanu lbasri raximahu llah xaqiiqun man kana mawciduhu almowt man kana almowtu mawcidu walqabru mawridu walxisaabu mashhadu an yatuula bukaa'uhu wa xusnu waxaa la gudboon buu yidhi oo uu mudan yahay qofka ballanka loo qaada uu yahay inuu dhiman doono weliba aan loo sheegin goorta uu dhiman doono halka uu ku arooraye uu degayaana ay tahay alqabr markuu adduunyadan ka tago xisaabtuna ay tahay arrinta sugaysa waxaa la gudboon inay oohintiisu dheeraato murugadiisuna ay fara badnaato alimaam sufyaan ibnu cuyayna raximahu llahu tacaala ayaa waxa uu inoo sheegay saddex mashhad ama saddex xaaladood oo qofka bani aadamka ahi waxshada ugu badan uu dareemo macnaa uu dareemo inuu yahay mid cidlo jooga oo bimacnaa aan wehel lahayn saddexdaasi xaaladood xaaladda koowaad waxa ay tahay marka uurka hooyadii uu ka soo baxo ee adduunyadan uu yimaado meel aanu garanahayn buu yimi qofkii bani aadamka ah wuxuu dareemayaa waxsha dadkan intuu la qabsanaya ayaa muddo ku qaadanaysa laakiin waanu cabiri karahayn yaraantiisa awgeed xaaladda labaad waxay tahay habeenka u horreeye la aasee qabriga la dhigo waxshuu dareemaya caalamkii uu joogay ee uu la qabsaday mid aan ahayn buu u guuray qofkaasi wuxuu la jaar noqday dadkii uu la jaarka ahaa dad aan ahayn buu la jaar noqday xaaladda saddexaad waa marka qiyaamuhu dhaco ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la horgeeyo waxaanu weligii arag oo aanu sawiranahayn ayaa qofka bani aadamka ahi u arki doonaa walihaada waxsha ayuu dareemayaa maxaa lagaga badbaadayaa saddexdaasi mawqif ee aadka iyo aadka u adag nebiyullah yaxya ibnu zakariya ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday isagoon dhalanba saddexdaasi dhibaataba isagu inuu ka badbaadi doono wasalaamun calayhi wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcatu xaya saddexdaa xaaladoodba isagu waa ka badbaadi doonaa dhibaatada waxa uu kaga badbaadayaana waa salaax waa hagaag iyo istiqaama iyo toosnaan marka haddaad doonto xaaladda qofku marka uu dhintay qabriga la dhigo dhibaatada iyo cidlowga uu dareemayo iyo marka qiyaamuhu uu dhaco ee ahwaasheeda iyo dhibaatadeeda uu arko inaad labadaa xaalood dhibka ka badbaaddo haddaad doonto fa calayka bisalaax walistiqaama waltazawud lilaakhira salaaxa lagaa helo hagaag iyo toosnaan iyo aakhiro inaad usahay qaadato allahuma wafiqna min alqawli walcamali lima tuxibuhu watarda ilahi xaqa xamdih وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله الدنيا اللي ذا الشديدة يينان مضنين إن ليسكو إلا أوه وحين حصوصية وحين قفلا إن يرمانتين بيقين صنهاي indhaheennana aynu ku aragno sabaaxa masaa gelin horiyo gelin dambaba in laynagu qaadi doono cala nacsh innaga oo janaaso ah aan dhaqdhaqaaq ahayn halka layna geynayaana ay tahay tilka alxufra alsagiira aldayiqa almudlima godkaa yar ee cidhiidhiga ah ee madow ee qof waliba camalkiisa uu kula kulmi doono ama ha u xumaado ama ha u wanaagsanaado xasanu lbasri ayaa waxa uu dul yimi mayit la aasaayo markaasuu ku cibro qaatay naftiisa ayuu arrintaa ku waaniyey bikhilaafi maa naxnu calayhi alyowm qubuurta ayaynu tagnaa had iyo jeer aale dad baynu aasnaa cid ku cibro qaadato xaaladooda ay wax iska bedelaana aad bay u yar tahay wuxuu yihi xasanu lbasri wallahi ina amran hada awalu la xariyun an yukhaafa min aakhiri wallahi arrin bilowgoodii tan uu yahay waa amru laakhira bilowgeedu uu yahay iilkaa in lagu dhigo oo lagugu qufulo oo lagugu damsiiyo oo adiga iyo camalkaagii laydiin kala tago wallaahi aakhirkiisu in laga baqdaa buu mudan yahay yacanaa qabrigu waa awalu manzil min manaazil alaakhira waa booska iyo goobta u horraysa ee goobaha aakhiro ka mid ah ee qofku uu degaayo marka haddii kaas uu yahay mid qofka iimaanka lihi aad uu uga argagaxayo uu ka baqanaayo oo iimaan uu ka kororsanaayo waxaa ka dambeeya ayaa ka mudan in aad looga baqdo wa ina amran haada aakhiru la xariyun an yushada fii awali adduunyada ayuu sheegaya adduunyo gebagabadeedii ay tahay taa aan arko weligaaba adduunyada wax soo xukun weligaaba soo xaragood noocyada cuntada kala badbedel gaadhiga nooca u quruxda badan kaxayso carruur iyo reero fara badan lahow guryaha nooca u quruxda badan ee u qiimaha badan deg isal nafsak ayna masiiruk halkaad ku dambaynaysa maa aakhiru hadihi alxayaati addunya gebagabadeedu waa maxay waa in aada noqoto jufa haamida mayd aan dhaqdhaqaaq lahayn oo la maydho in tamarba dhinac loo rogo oo kafan la geliyo laba maro ama saddex maro ama mid qura lagu duuduubo oo adduunyadii intaasi ay ka raacdo weliba intaasina aakhira aanay la tegahayn oo qabriga dhexdiisa ay ku baaba'ayso oo lagu dhigo meesha yara dhammaanteenba aynu wada aragnay ciddii aan aragina waxa weeyaan ay maqashay hada huwa aakhiru dunya arrin aakhirkeedu kaa uu yahay in laga zaahido oo aan lagu habsaamin oo safarka iyo socdaalka aakhiro loogu jiro aan lagaga dibdhicin oo lagaga habsaamin oon aakhiro iyo usahay qaadashadeeda aan lagaga mashquulin ayay mudan tahay walaalayaal nabiyunaa wa xabiibunaa wa naasixunaa muxamed calayhi afdalu salaati watasliim shan arrimood intaana idin soo gaadhin shanta ka horreeya ka faa'iidaysta buu yidhi wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas baa xadiidka warinaaya qaala rasuulu llahi lirajulin wahuwa yacidu nin buu ku yihi rasuulku isagoo waaninaaya iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka qaniimayso shanta ka dambeeya intaanay kusoo gaadhin shabaabaka qabla haramig intaad dhalinyar tahay fursad baad haysataa wax badan baad samayn kartaa sahay badan oo aakhiraad urursan kartaa waxa weeyaan cumrigaaga wakhtiga ugu qiimo badnaa ka qaniimayso intaanad gaboobin oo aanu gabowgu awooddaada aanu kala dhimin oo waxaad jeceshay inaad samayso aanu kuu suurtogeli waayin wa sixataka qabla suqmin intaad caafimaad qabto caafimaada ka faa'iidayso xanuun intaanu kugu habsan oanu kusoo gaadhin wa ghinaaka qabla faqrig inta aanu faqri ku mashquuliyaa kugu habsan intaad haysato wax nolosha aasaasigeeda kuu daboola oo aad ku kaaftoomi karto ka faa'iidayso fursaddaasi wa firaaqaka qabla shuqlig intaad firaaqada haysato waa nicma jaaniska intaad haysato ka faa'iidayso intaan wax ku mashquuliyaa aanu kula soo darsin wa xayaataka qabla mawtik inta aad nooshahay noloshaada ka faa'iidayso intaanay geerii dhicin hadday geerii dhacdo camalkaagu waa go'aya shaqo waa joogsatay xisaab iyo abaalmarin ayaa bilaabmaysa uswa xasana ha inoogu sugnaato walaalayaal dadkii saalixiinta ah ee wanaagsana aynu ku dayanno aladiina qasaruu aamaalahum kuwaasoo gaabiyeen yidhi diilada iyo rajada adduunyadan inay sii joogaan ay ka qabaan waxa xaaladooda hagaajiyena taasay ahay yaxyaa alkhasaani oo ka mida min azaahidiin ee wuxuu leeyay maa nimtu yowman qad faxadadtu nafsii annii astayqadu minhu weli may dhicin buuhi intaan seexdo inaan naftayda ugu sheekeeyo waa adoo nool baad soo toosi doonta manaa waxaan ku talagalaa waxba camal lama hado waxaan sii qaban karo o dhan waan sii qabta waxaan ku talagalaa hurdadaa inaanan ka soo toosahayn ibraahim ibnu nashiid ayaa wuxuu leeyahy abu zurca ashaami ayaa wuxuu igu yihi laaqulanna laka qawla maa qultuhu liaxadin siwaaka maanta waxaan kugu odhan doonaa hadal qof adiga kaa horreeya aanan ku odhan hadalkaasi talo waa maxay ma kharajtu min almasjid mundu cishiriina sana faxadadtu nafsii an arjica ilay labaatan sannadood muddo gaadhaysa may dhicin masaajidka intaan ka baxo inaan naftayda ugu sheekeeyo waad kusoo noqon doonta taasi maxay kalifaysaa qofku inaanu waxba la hadhin uu isleeya waad samayn karaysaa oo wanaaga xumaan uu ka toobad keeni karayana inaanu kusii sugnaanin ee wanaagga uu ka gaadhsiin karayo o dhan inuu ka gaadhsiiyo intaa fursaddaa uu hubaa ay joogto xumaanta uu ka toobad keeni karayoo dhanna uu ka toobad keeno maalmaha adduunyadu waa saddex suu yihi xasanu lbasri raximah llah addunya halaathatu ayaam adduunyada gebigeedu waa saddex maalmood amaa amsun faqad dahaba bima fiih shalay waa maalintii tagtay oo maantadan aynu joogna ka horraysay wixii aad ammaan ahaan ugu dhiibatay iyo sanduuqa wixii aad ku ridatay ayaa maalintaasi ay la tagtay allayla waxaad kaga daba tegi kartaa toobadkeen inaad ilaahay subxana wa tacaala u toobad keento ayuunbaad kaga daba tegi kartaa fursad ku dhaaftay weeyaan taas amaa hadan falacallaka laa tudriku maalinta labaad waa berri soo jumco maaha maanta waa berri oo sabtida inaynu gaadhi doono war kama hayno waxaa lagaa yaabaa inaanad gaadhin oo geeridu ay ka soo horrayso ha ku xisaabtamin kun ibna yawmik maalinta aad joogto ku xisaabtan maalinta waxa weeyaan saddexaad waa maalinta aad joogto falyawmu laka maanta ayaa adigu aada leedahay facmal fii maanta shaqayso sahay qaado towbad keen ilaahay subxaana wa tacaala raalli geli aakhiro wuxu dhigo oo horu marso iska ilaali inaad ka mid noqoto kuwa miiraadkooda iyo dhaxalkoodu uu fadeexadeeyo maalinta ay dhintaan imisaa qof adduunyada ka tegaaya oo dhaxalkii uu kaga tegay uu noqday xumaanun in laga dhaxlay oo miiraadkiisii iyo dhaxalkiisii uu fadeexadeeyey yaxya ibnu mucaad sheekhii la odhan jiray wuxuu yidhi laa takun miman yafdaxuhu yawmu mawti ha noqonin ka uu fadeexadeeyo maalinta geeridiisu ay dhacaysa dadka maalintaasi ay fadeexadeynaysa ha ka mid noqonin yaa subxaana allah adduunyada bayna ku fadeexadeewaan baa laga yaabaa adduunyadii ay ka tegeen oo xumaan dee ay kaga tegeen aakhirana dee hadalkeedaba de hadduu xumaan ula dhaadhacay oo qabrigaasi uu la galay laa shaka waa fadeexadoobayaa laa takun miman yafdaxuhu yawma mawtihi miiraahu ha noqonin qofka maalinta uu dhinto dhaxalkiisa uu fadeexadeeyo wa yowma xashrihi miisaanu maalinta qiyaamuhu dhacee dadka bannaanada lasoo tubana kuwa miisaanka camalka loo saaraya uu fadeexadeeyo ha ka mid noqonin maanta ayaynu fursad haysanaa walaalayaal khaflada iyo mooganaanta iyo dacfuliimaanku laa shaka oo waxayna asiibaaya oo inagu dhacaaya laakiin waxaa loo baahaya inaynu ka balaarugno oo mar walba dardar cusub aynu la nimaadno oo aynu ula nimaadno cibaadada si nashaad iyo firfircooni ay ku jirto oo aynu jadiidino xusuusnaanta aynu xusuusanay geerida iyo aakhiro iyo qabriga iyo xisaabta iyo jannada iyo naarta iyo abaalmarinta si iimaankeennu u ziyaado allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma salli cala muxamed wcala ali muxamed kama sallayta cla ibrahima wcala ali ibrahim wbarik cla muxamedi wcla ali muxamed kama baaragta cla ibrahima wcla ali ibrahim inaka xamiidu majid